إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد وعن كسوجنا كتابك بلوغ المرام من أدلة الأحكام وعن كدحجنا قارهان كتاب الصلاة بابهان وعن كجحنا وعن كدحجنا باب صلاة الجماعة والإمامة وعن مريني حديثك أبو هريرة ee ka hadlayay imaamka kudayashadiisa inaan laga hormarin inaan laga gadaal marin inaan la garab ordin ee la daba socdo xadiidkaas markaa darsigeenni xalay ayaan ku sharaxnay waxaa ku jiray xadiidkaas fa idaa qaala markuu yidhaahdo samica allaahu liman xamida faquuluu waxaad idinku tidhaahdaan allaahumma rabbanaa laka alxamdu sidaas idhaahda marka marka qofka imaamka uu tukana asagu samica allahu liman xamida rabbanaa walaka alxamdu waa isku daraa qofka keligiis tukanaana labada waa isku daraa laakiin qofka ma'muumka muxuu leeyahaa khilaaf ka jira qofka ma'muumka ah haddii imaamku yidhaahdo samica allahu liman xamida ma'muumka isagu muxuu leeyahay imaamu shaafici wuxuu yidhahdaa waa inuu asna sidoo kale ka daba yihahda u yidhaha samica allahu liman xamida markuu imaamku yidhaha wuxuu leeyahay samica allahu liman xamida uu leeyahay asna aymo kaleetana way dariiqaas way mareen laakiin culammada in badan oo ka mid a waxay mareen samica allahu liman xamida marka uu yidhaahdo imaamka ma'muumku wuxuu leeyahay rabbanaa walaka alxamd saxaabada cabdullaahi bnu mascuud iyo abu hurayra sanad saxiixa waxaa labadoodaas uga sugan inay yidhaahdaan rabbanaa walaka alxamdu ayaa la leeyahy ee la dhihima samica allaahu liman xamid mar haddii imaamku samica allaahu liman xamidda yidhaah ma'muumku wuxuu leeyahay rabbanaa walaka alxamdu wax mukhaalifoo saxaabadana lama oga oo qof saxaabada ka mid oo yidhi la dhihi maayo tan kalea la leeyahay lama oga idan markaa fahamka saxaabada nusuusta ay fahmaan ayaga ayaa ugu fahmi og dadka sidaas darteeda waxaa raajax ah sidaas saxaabadu u fahmeen in loo yidhaahdo oo ma'muumku uu yidhaahdo rabbanaa walaka alxamd wa can abi saciidin alqudri radia allahu canhu ana rasuula allahi rasuulka ilaahi sala allahu calayhi wasalama ra'aa wuxuu ku arkay fii asxaabi asxaabtiisa dhexdooda ta'akhuran dibmarid gadaal u dhicid dibmar ama dib u dhac faqaala nabigu wuxuu yidhi taqadamuu soo hormara fa'tamuu bi aniga igu dayda walya'tama bikum ha idinku daydo man bacdakum dadka idinka dambeeya rawaahu muslim ayaana xadiidkaas wariyey xadiidkaas muslimaa wariyey aakhirkiisana weliba waxaa ku jiray laa yazaalu qowmun yataakharuuna xataa yu'akhirahum allah dad ayaa dib isku dhigdhigayo salaada aan safka hore imaanayn dadkaas marka dambe ilaahay ayagana dibu udhigay dibu ayagana u dhigay marka xadiidkaas marka wuxuu tusayaa oo daliil u yahay in loo soo degdego safka hore oo qofka ay ka mid noqoto dabiicadiisa inuu mar walba jeclaado ku dadaalo safka hore inuu ku tukado sidaas wey safka hore inuu ku tukado inuu jeclaado ku dadaalo u fakaro wey safka hore inuu ku dadaalana macnaheedu waxay tahay inuu soo hormaro ee macnaheedu ma ahan inaad inta soo daahdo oo dad kaa soo horeeyaan aad dadka soo jiirto ead ka soo tilaabsato ka tilaabsigan laftigiisaa dembiga dadka aad ka tilaabsanay ma ahan dadka inaad dhigto waxa weya dadkii safka hore joogay kaa xaqa lahaa aad ayagii haddana ciriirido oo meelaan boos ku jiraa tira isku dhawaada meeshaan shaydaanka u banayn inaan ta gasho uu hadhow qofki meel ku tukado waayo waa sax shaydaanka inaan meel loo banayn laakiin haddana waa in qofku helo meel uu ku tukado oo uu si saxa ugu tukan karo laakiin markaad ciriiridood isku dhajido qofkii si uu tukado sunnadii kuma tukan karo walidaalika saas daraaddeeda in badana safafka ku tukana waad aragteen fadhigii oo waxa weeyaan tawaruga ahaa ayay iftiraash u fadhiisanayaan bal waxa weeyaan inta iftiraash xataa awoodi waayaanay salka cirbaha saaraya sunnooyinkii o dhan ayaa baaba-aya marka la is ciriiriyo marka waxaa la dhahaa safka inaan meel dalooshana looga tegin qofkaan meel waasaca oo uu sunnadii ku oofi karo uu ka helo idan marka safka hore haddaad doonayso waa waqti hore inaad timaado maaha dadka inaad dhibto laakiin ajarka haddaad safka horeeto gasho waa adleer ama gadaal ka imow ama hore ka imow dad hadda qof ka tilaabsato dad dhibtay taas waa dembi kuu gooniye laakiin sida aimada imaamu nawowi iyo qayrkiisu yidhaahdeen ama soo hormar ama gadaal ka imow ee safka hore haddaad boos ka hesho ajarka waa aad leedahay waa aada leedahay xadiidka wuxuu kala tusayaa taqadamuu fa'tamuu bi waxa weeyaan safkaas hore markaad gasho waa inaad ku dayato imaamka asalkuna waa saas asalku wuxuu yahay imaamka inaad ku dayato waa inaad imaamka fiirido ujeedo wuxuu sameeyo aada samaydo asalku waa saas fawaa'id badanaa horumarkaas ku jira waxa weya kow taasaa ka ah inaad imaamka ujeedo oo wuxuu samayna aad samaydo wa khaasatan hadduu faqiih yahayna aad salaadiiba ka qaadato ilaa nabiga hadde waxa weyan isagaaba cilmiga dhan laga qaadanayo fawaaid badanaa ku jirta haddii uu asagii cilladu ku timaado inaad badashood imaam noqoto hadday salaadu ka xidhanto inaad u sheegtood u furto intaas iyo in badanba way ku jiraan walyaatana bikum haynin ku daydo man bacdakum dadka idinka dambeeyo tanuna waa xugun kale oo waxay tahay qofkii aan asagu imaamka u jeedin ma'muumiinta imaamka ujeedu ku dayana safkii hadduu dheeraado safafka aan ayagu imaamka u jeedin ayagu ma'muumiinta ka horreeyay raacaya fiir nabi wuxuu yidhaha dadka idinka dambeeya idinkaa idinku dayde sidaas weeye sidaas darteeda safka masaajidka marka lagu tukanaa haddii safku uu isku xidhan yahay safkii hadduu isku xidhan yahay masaajid dhexdiisna lagu jiro masaajidku hadduu raba waa kala xidhan yahay duu rabana waa laba daban duu rabana qayb dambe oo barxada iyo qayb horu leeyahy siduu raba ha ahaado marba masaajidka haddii lagu jiro imaamkaa salaadiisa haddaad og tahay waa la soco kartaa khalaas waa aada la soco kartaa imaamkaa salaadiisa sida feecan waxay tahay safafku inay isku xidhan yihin lakiin xataa hadday xataa kala go-an yihiin salaaddu waa ansaxeen marba haddii masjid waaxida la iskula jiro laakiin haddii ma'muumku uusan masaajidka ku jirin u fiirsada ma'muumku hadduusan masaajidka ku jirin safku hadduu isku xidhan yahay oon safku kala go-nayn iyadana waa ansixi bilaa khilaaf sida abulcabaas ibnu taymiya iyo qayrkiisba ay kusoo raraan oo fataawuhu kusoo raraa abulcabaas ibnu taymiya haddii safku isku xidhan yahay laakiin safkii si uu iskugu xirnaayu banaanka u baxay waana isku xidhanya meelna kama kala goonna salaaddu waa ansixa iyadana war male waxaa soo haray haddii waxa weeyaan safku kala go-o masaajidkiina aadan ku jirin safkiina waa kala go-an yahay markaas safku kala go-an yahay masaajidkiina aadan ku jirin oo ama derbiyaa kala fasliyey ama dariiqaa kala gooyey ama wax kalaa kala jaray salaadu ma ansaxee mase ma ansaxaydo maxalu khilaaf weeye markaas markaas qofka ma'muumka salaadiisu inay ansaxayd in kale waa maxalu khilaaf wan ogsoontihi dad badan masaajidkao faaruqay meelaha iskaga tukada markaas waa maxalu khilaaf salaadaas ma ansaxay mase ma ansaxaydo ahlucilmiga qowl ka mida waxay leeyihiin marba haddii sufuuftii ay kala go-do ama dariiq ha kala gooyo ama wax kale ha kala gooyo salaadiis ma ansaxaydo waana qowlka xanaabilada gobol ka mida waana qowlku doortay abulcabaas taqiyudiin ibnu taymiya waa qowlku doortay sheekh maxamed saalex cusaymiin iyo qayrkood ma ansaxaydo wax salaada mar hadday safku kala go-o masaajidna aysan ku jirin dadka waa qowl waana qowlka uu rajaxa waxa weeyaan cabdalla bin saalex alfawsaan minxaaf qowlka kaleeto waxay tahay waa ansaxe haba kala go-o safku waana qowlka jumhuurta shaaficiyada maalikiyada iyo riwaayad weliba imaam axmed laakiin shardi waxaa ah sida shaaficiyadu ay shardiyaan shardi waxaa ah in markaas ma'muumku uu u jeedo imaamkii ama uu u jeedo ma'muumiintii gobolka mida waa shardi laakiin haddaadan imaamna u jeedin ma'muumna u jeedin safkiina kala go-an yahay finish wey salaad ilaa markaasoo kale waxa wey xaala isku kiin xidha macrofon u qayb yahay ma mar maqlaydo maya ma ku ansaxayd ilin markaas marka aduu masaladana mar haddii uun waxa weyn khilaaf ku jiro qofka wanaagiis waxay tahay inuu khilaafka ka cararo salaadiisa sida axsanka ah ee axwadka ah uu u dadaalo marka haddii mar safkau kala goo khilaafkaasaa ku jira qowlka jumhuurtu waxay tahay waa ansaxee laakiin waa inuu u jeedo imaamkii hadduusan imaam u jeedi karinna ma'muumiintii waa inuu ujeedo ma'muumiintii waa inuu u jeedo maalikiyada iyagu waa sii fududayan waxay leeyiin codka hadduu maqlayo waa la soco karaa ay leeyiin codka laakiin codka inaan lala socon karin haddaadan waxba u jeedin haddaan ba idin tusaa fiiriye hadda qaybtan dambe ee xihan ee dumarka u gooni ah haddaysan waxba u jeedin imaamkan salaadiisa wax badan lama soco karaa maalan qiraa uu akrinaayey waxaa lagu yimid sujuudu tilaawa allaahu akbar unta yidhi sujuud aada halkay aadayaan iyagu rukuucay aadayaan soo ma goormay wax kala ogaanayaan marka uu yidhaahdo allahu akbar ay garanayaan oo ay leeyihin ilaa samc allah way sugaayeen halkay marka aadayn markaas waa kuwii sujuudsanaay allahu akbar uu yidhi qiraa uu aaday marka waxa weeye waa arrin khatar mideeda kale haddii korontadu tagto oo codka la maqli waayey raacayaan marka waxaa la rabaa mar hadduu kala xihan yahay waa in la furo oo meel laga arko imaamkii ama ma'muumiintii waa in la xero sidaas weeye sida wanaagsan salaadana waa in loo dadaala wa can zayd bni haabit radia allaahu canhu qaal ixtajara rasuululahi rasuulka allah xirtay sala allahu calayh wasalama xujratan qol bikhasafatin salli caw ka samaysanuu ku xirtay fa sallaa fiiha waa ku tukaday fatatabaca ilayhi waxaa isku soo raacraacay rijaalun rag wa jaa-uu waa yimaadeen yusalluuna xaalay tukanayn bisalaatihi alxadiida xadiidka dhammaystir wa fiihi xadiidka waxaa ku jiray afdalu salaati ilmar'i qofka salaadiisa waxa uu fadli badan fii beyti gurigiisa xaalay ahaatay ila almaktuubata midda waajibka ma ahane afdalu salaati lmar'i qofka salaadiisa tan u fadli badanu kaa'inatun fii beyti gurigiisay ahaatay ila almaktubata waajibka maahane muttafaqun calayh xadiidkan zayd ibnu haabit radia allaahu canh ee imaamu lbukhaari iyo muslim ay wariyeen wuxuu leeyahay ixtajara rasuululahi rasuulka allah xirtay sala allahu calayh wasalam xujratan qol bikhasafatin salli ayuuna ku xirtay marka koow xukunka war ixtajara macnaheeda masaajidka qayb ka mid ah uu salli ku wareegsaday markaasuu qol yar camal ka dhigtay masaajidka qayb ka midu xirtay salli oo caw ka samaysan oo macnaha ka samaysan waxaan rabaa caleenta oo timirta ayuu ku xirtay waxa weeyaan qayb masaajidka ka mid ah qayb masaajidka ka mid ah ayuu ku xirtay taas marka waa xukunka koobaad waxayna tusaydaa in masjidka qofku meel yar ka xidhan karo laakiin shardi waxa ay yihahdeen ahlucilmigu inuusan ku dhibin ma'muumiinta haddii ma'muumiintii ku dhibtoonayaan maya laakiin waa bannaan tahay haddii kale horena waa usoo ogaanay xadiidkii caaisha sacad ibnu sacad ibnu mucaad markii uu dhaawacmay waa kii nabigu sala allahu alay slam masaajidka dhexdiisa teendha yar ugu dhisay marka meel yar qofku inuu ku xirto uu ku cibaadaysto waa u bannaantay haddaan lagu dhibtoonayn marka nabigaa meel yar xirtay wuxuuna ku xirtay bikhasafa khasafadana waa caleenta timirta salliga laga sameeyo marka salligaasuu ku xirtay fa sallaa waa ku tukaday fiihaa qolkaas dhexdiida salaad sunna ilaa midda weyn wuxuu tujinaa dadka midda oo macnaha waxaan ula jeedaa faradka ah fa sallaa waa ku tukaday fiiha dhexdeeda fatatabaca waxaa soo raacraacay ilayhi nabiga rijaalun rag wa jaa-uu waa yimaadeen yusalluuna xaalay tukanayaan bisalaatii salaadiisa marka ragaa yimid waa arkeen meesha salaatuleylu ku tukanaa waa ay ku xirteen waa ay ku xirteen dhowr habeen markay ku xirteen habeenkii dambuu nabigu ka baaqday marka habeenkii dambu meeshii dhama ka baaqdo gurigiisii u iska joogo say u sugaayeen u sugaayeen u sugaayeen u sugaayeen ayuu mar dambe u yimid markaasuu hadalkan ku yidhi mar dambu inta yimid uu waxa weeyaan hadalkan ku yidhi oo wuxuu yidhi afdalu salaati lmari qof salaadiis waxaa u fadli badan fii beytihi gurigiisay ahaatay afdalu salaati lmari qofka salaadiisa midda u fadli badanu fii beytihi gurigiisay ahaatay ila lmaktubata salaada waajibkaa maahane taasna waa xukun kale oo ah salaadaha sunnooyinka ah waxaa u fadli badan kuwa guriga lagu tukado waxaa u fadli badan salaadaha sunnooyinka ah kuwa guriga lagu tukado ilaa salaadii jamaaco in lagu tukado layska raba maahane sida ciidda oo kale ciidda oo kale ayada waxaa fadligeedu yahay inaad jamaacada tagto salaatul istisqaa roobdoonta oo kale waa inaad jamaacada tagto sidaas weeye laakiin salaadaha kale ee sunanka ah waxaa weeye midda ugu fadli badan midaad guriga ku tukato weliba salaadaas waxay ahayd salaatuleyl oo ramadaan ah waana asalka taraawiixda xadiidka laga qaato xadiidkaas ramadaanay ahayd saddex habeenuu tujiyey ama laba habeen markaasuu habeenkii dambe baaqday markaasuu sidaas ku yidhi welidaa saas daraadteeday waxa weeyaan culamada muxaqiqiinta waxay idhahdaan xataa salaada taraawiixda salaada taraawiixda qofka inuu guriga ku tukado iyo inuu masaajidka ku tukado guriga fadli badan hal ayadayba ahayd waxaana la ogsoon yahay sababul wuruudka waa qatciyu dukuul xadiidka dhanba sababka kusoo aroor ayada ahayd xukunka waxa ugu horeeya soo gela marka waa ayada laakiin laba shardiya ahlucilmigu u sheegaa kow horta waxaa shardi ah asagu inuusan caajisayn qur-aankana yaqaano intii masjidka looga tukaayey qur-aan la-eg uu ku tukan karo haddaadan qur-aankiiba oqoonood waxa weeyaan aayado gaagaban ku tukaydo qirada dheer inaad timaado ilaa salaad waxaa u ajar badan midda oo u istaaga dheer taas waa shardi markaad ajarka helayd qiraaadii lagu tukaayay mid la-eg inaad ku tukan kartaa shardiga labaadna waa in jamaacadii ila waa shicaar islaamiya taraawiixda in jamaaca lagu tukadaa waa inaan masjidkii jamaacadii adiga kuu nuqsaamin oo jamaacadii ay oogan tahay laakiin shicaarkii inuu baabao maya oo jamaacadii u baabado darta marka waxa weeyaan tamhiidka iyo istidkaarka labadaba xafid ibn cabdilbari waxa weeyaan masladaas uu ku cadeeya waxaa kaleeto oo xadiidka laga qaadana xukunkiisa salaadaha sunooyinka ah xataa haddaysan ramadaan ahayn waxa weeyaan jamaacadu waa ku banaanta laakiin waa haddaan caado laga dhigan maalan ayadoon ramadaan ahayn habeen salaatuleyl waa la isku jamaacaysan karaa laakiin waa inaan caado joogtaa laga dhiga mar haddaysan ramadaan ahayn habeenay isku soo aada habeenkaasaad isku xidhateen waxa weyn axaadiis badan aylan leedahay axaadiis badan ayay leedahay marka waad yeeli kartaa waana banaanta ama maalinkii salaada ah salaadaha sunnada maalinkii kuwa hadda jamaacada loo jideeyey oo ciidda iyo istisqaha iyo qoraxmadoobaadka kuwaas iyagu waaba jamaaco laakiin sunanka iska caadiga barqadii salaatuduxada ah iyo kuwaas kale waxa weeyaan ayaga jamaaco joogta ayagana lama ogola laakiin ayadana waa banaan tahay mar oo muwaafaqaa hadday iska dhacdo oo marad barqadii meel isku timaada markaasa salaatu isku xidhatina salaadaa isku xidhatin waa banaanta iyaduna waa wax iska mar dhaca taasna waxaa kutusaha u daliila xadiidka bukhaari iyo muslim ay wariyeen xadiidka citbaan ibnu maalik citbaan ibnu maalik nabiga sala allahu calay wasalam ayuu ka dalbaday guriga inuu ugu tukado ugu yimaado gurigu ugu yimid markaasuu nabigu yidhi ayna tuxibu an usaliya min beytika halkaad jeceshahay inaan gurigaaga uga tukado meel wuxuu rabay nabigu ku tukado oo hadhow ku daydo asna salaadaha sunnada ku tukado meeshaasuu rabay inuu ku tukado markaasaan u ishaaroon ina yidhi halkan meeshii aan jeclaa faqaama rasuulullahi fakabara wa safafnaa waraahu waana maalintii ay ahayd marka nabigi yaa salaaddii xirtay annaguna gadaalkiisaan safannay fasallaa ragcatayni uma sallama wa sallamnaa xiina sallama marka laba ragcoo tukaday annaguna markuu salaamo naqsadaan la salaamo naqsana marka maalinkii xataa mar haddii oo waxa weeyaan ay si oo iska muwaafaqa ay ku dhacdo ee mar salaad la ysku xirto sunna waa banaantay laakiin joogto in laga dhiga waa bidci maalintii oo tiraahdo waxa weeyaan raatibada duurka ka horreydaan isku jamaacaysanna soo baxa ay marka waa noocaas xadiidkan masale aad u muhiimah oo kale laga qaataa axaadiis badanna oo darsigeena ku jirta caawana masaladaas waa noogu jirtaa waxay tahay qofka salaada dhexdeeda isagoo ku jiru niyadiisa bedeli kara maalan keligaa aada xidhatay salaad waa lagugu soo xirtay imaamnimaad niyeysay inaad imaamta marka salaaddii dhexdeedaad imaamku niyeysanay hadda fiiri nabigu keligiisu meeshuu ku tukanaya sooma haddana saxaabadaanu waxa wey waa ku xirteen nabigu imaam u ahaa hadduusan imaam u ahayn waa u sheegi la war imaam ima ihin islu goynin wiila la iyagu waxay soo doonteen oo nabiga inay la tukadaan imaam u ah idan marka salaadda dhexdeeda niyadda bedeli karta saas darteeda adoo karigaa meeshaas tukanaya haddii qof kugu soo xirto imaamnimaa la niyeystaa hadhiin u igu lugoa maana imaamnimo niyeysa haddaba u niyeyso mar hadduu kugu xirto salaada dhexdeeda imaamnimada la niyeysana salaada dhexdeeda ayaad imaamniyo niyeysan kartaa taasuna waa sugan tahay axaadiis kaletana waa ay leedahay weliba axaadiisteeda waxaa ka mid ah nabiga sala allahu alay slm nin tukanaayuu ark xadiiska abu daawud iyo tirmidi ay wariyeen markaasuu yidhi alaa rajulun yatasadaqu calaa haada war ninkan yaa ku sadaqaysana oo la tukana fa yusallii macahu la tukana nin aan la tukaday ninkaasu ma'muumu noqday asagiina ma inuu imaamnimo niyeysa haddii kale jamaacadii helima marka salaaddii dhexdeediiu imaamnimo niyeysana waa doonta waxaa ka mid a xadiidka kaleto cabdullaahi bni cabaas salaatuleyl nabigoo tukanaya ayuu la tukaday uu ku soo xirtay marka nabigu markaasu imaamnimo niyeysana calaa kulli xaal aaday u badan tahay xadiisteedu taa salaada dhexdeeda in la niyeysan karo imaamnimadii wa can jaabirin qaal sallaa mucaadun mucaad ayaa tujiyey biasxaabihi saaxiibadiis alcishaa ceshihii ayuu tujiyey fatawala calayhim waa ku dheereeyey faqaala nabiyu nabigaa yidhi sala allahu calayh wasalam aturiidu ma waxaad rabtaa an takuuna inaad noqoto yaa mucaadu mucaadow fataanan fidneeyo dadka diinta ka fidneeyo idaa amamta naasa dadka markaad imaam u noqoto faqra aqri bishamsi waduxaaha wasabix isma rabbika alaclaa waqra bismi rabbik wاleyli idaa yaksha mutafaqu calayh walafdu limuslimiin jaabir ibn cabdillaahi radia allahu tacaala canhu diidkan imaamu lbukhaari iyo muslim labaduba waa wariyeen waxa weeyaan jaabir ibn cabdillaahi radia allahu tacaala canhu nabigu la soo tukan jiray sala allahu alay waslm cesha nabiga ayuu la soo tukan jiray sida riwaayadaha muslimka gobol ka mida ku sugan nabiga markuu la soo tukado kadib uu inta yimaado uu waxa weeyaan qaraabadiisa masjidkooda imaam ka ahaa oo uu tuji jiray tolkiisa oo uu imaam u noqon jiray inta yimaado ayuu imaam u noqon jiray marka marka ceshihii uu imaam u noqdo ceshihii inta nabiga la soo tukado uu imaam u noqona markuu u noqdo ayuu ku dheerey jiray waa ku dheerey jiray suuratulbaqar mar furfurtayba uu ku bilowday waana ceshihii dad maanta odhan taagnaa oo daalan oo waxa weeyaan raba inay nastaan wey marka markii uu salaadii ku dheereeyey ayaa nin rati watay oo rati meesha ku xirtay a ka goostay ta ka goostoo xagga tegoo salaadiisii tukaday ayuu iska teg salaadii markii laga baxaa loo sheegaa l mucaadow ninkaasaa kaa goostay markaasuu yihi inahum munaafiqun a munaafiq salaadaas dheeraa dhibay munaafiqna maahay nin saxaabiyo cajeebihu ah ninkii waxa weya waaba markii dambe waaba ilaahay dartiisaaba loo dilayo waxa weeyaan gaalo soo dushay ayaaba dishayba marka ninkii waa maqlay ninkii markuu maqlay nabigu u tegay sala allahu alay wasalam nabigu inta u tego wuxuu yidhi rasuulka allahu mucaad inta ceshaa adiga kula tukado annagana dad beereley ahno maanta oran shaqaynaya uu salaada nagu dheerayna baqaru iska bilowday ka waran rasuulka allah nabiga sala allahu alay wasalam ninkii hal kelimada xun ma dhihin mana canaana taas macnaheedana waa inuu ninkaasu saxan yahay oo ay sax tahay haddii imaamku salaada kugu dheeray inaan ta ka goosato xagga ku tukato iska tago waa inay saasu sax tahay maxaa yl hadday qalad tahay nabigaa ku qaba lahaa laakiin nabigu wuxuu canaantay mucaad wuxuu yidhi ma waxaad rabtaa inaad noqoto mid diinta dadka ka fidneeyo ka cayliye dadka markaad tujaydo suuradahan ku tuji saasuu xadiisku ah sidaasuu xadiisku ahaa marka xadiidka axkaamta laga qaadana ko waxa ugu horeeya waxay tahay qof sunno tukanaya adoo waajib tuka waa ku xidhan karta qof asagu sunno tukanaya ad aduu waajib ku xidhana oo sidee looga qaadana hadde mucaad nabigu la soo tukada ceshihii waxa isaga uu tukaa waa sunna waxa isaga uu tukana waa sunna xadiiska riwaayadiisa waliba qaba ka midana waa ku suganta wahiya lahu tadawucun walahum maktuubatu cishaa saasa xadiiska riwaayadihiis gobolmada ku soo arooray oo daarulqudni iyo bayhaqi iyo qayrkood ay wariyeen xaafid ibnu xajarna uu ku saxiix yeelay fatxulbaariga marka waxa weya qof sunno tukana adu waajib baa ku xidhan kartaa halkaasna masalo weyna ka soo baxay fuqahadu isku khilaafaan wejgeeda sawaabka oo waxa weeye xadiidkii aan xala soo marnay oo imaamka in la raacoon la khilaafin ka hadlaayey waxa lagu raacaa ma daahirka iyo baatinka mase waa daahirka ay fuqahadu isku khilaafaan xadiidkaana noo caddaynaa waxa lagu raaco lagu leeyaha khilaafu waa afcaasha daahirkaa amaa niyada asna sunu niyeysan karna adna faradan niyeysan kartaa xadiidkaanana nabara maxaa yeelay dadkaa dhan uu tujinaayo waa ceshihoodii waa farad asagana sunay u tahy mucaad marka xukunka koowaadoo laga qaadanaa qof sunno tukana waajib waa lagu xidhan karaa xataa dadka dhan uu imaam u noqon karaa isagoo qofkaan waajibkiisii tukaday kaas waa xukunka koowaad oo laga qaadana xukunka labaad oo laga qaadanaa waxay tahay in waxa weyan haddii imaamku kugu dheereeya salaadood awoodi weydo inta ka goosato xagga iska tagtaa iska tukato aadan taasuna cudurdaaraad haysataa wax dembiyana maahan munaafiqnimana maahan munaafiqnimana maaha riwaayadaha muslimka ku sugan tahay fanxarafa rajulu fasalama uma sallaa waxdahu wansaraf marka waad ka tegayda xadiidka waxaa kaleeto sariixoo laga qaadanaa imaamka inay waajib ku tahay inuu ilaaliyo dadka xawaashooda oo uusan salaada ku dheerayn oo dadka ma'muumiinta la tukana uu salaada uusan ku dheerayn oo uu u naxariisto daalka ka ilaaliyo fududayn haddee salaadii nuqsaamaydana waa inuusan fududayn la hadda mararka gobol inta a'immadu fududeeyaan aan xataa dadkii waaweynaa iyo dadka carabka cuslaa aysan gaariba karin saad uga daba hordeeda wadnuhu ku go-a taas laftigeeda lama ogolo marka salaadiina waa in la dhammaystiro waxa weeyaan dadkiina aan la daalin dadkiina aan la daalin haddii kale waxaa dhici karta xataa dhibaato weyn inay ka dhalato dadku ay salaadii nacaan taasaa imaan karta waxaa kaloo laga qaadanaa salaada ceshaha haddii lagu akriyo washamsi waduxaaha sabix isma rabbika lacla iqra bismi rabbika aladii khalaq waleyli idaa yaksha inay tahay gaabin aysan macnaheedu dheerayn ahayn ila suuradahaasa nabigu u tilmaamay soomaa suuradahaas ayuu nabigu u tilmaamay marka axkaamtaasa xadiiska ka ku cad iyo kuwo kaleba wa can caaishata radia allahu canha fii qisati salaati rasuulilaahi sala allahu calayh wasalam rasuulka salaadiisii qisadeedii waxaa looga wariyey binaasi dadka uu tujiyey walxaal huwa rasuulku mariidun uu jiran yahay qaalad caaisha waxay tidhi fa jaa-a waa yimid xataa jalasa ilaahu nabigu fadhiistay can yasaari abi bakrin abubakar bidixdiisa fa kaana wuxuu ahaa nabigu yusallii mid tujinaa binaasi dadka fa kaana nabiga ahaa yusallii mid tujinaa binaasi dadka jaalisan xaalu yahay midkii fadhiya wa abubakrinna qaa'iman mid taagan wa abubakrinna yusali waa tukanaya qaaiman xaalu yahay midkii taagan amase wa kaana abubakrin wuxuu ahaa qaaiman mid taagan saasaana fiicane wa abubakrin wa kaana abubakrin wuxuu ahaa qaa'iman mid taagan yaqtadii wuxuu ku dayanayay abubakrin bisalaati nabiy nabiga salaadiisa sala allahu calayh wasalam wayaqtadi nnaasu dadkuna waxay ku dayanayeen bisalaati abibakrin abubakr salaadiisa muttafaqun calayh caaisha radia allahu tacaala canhaa qisadii markay ka sheekaynayda nabiga sala allahu alay slm markuu juranaaya dadka uu tujinaayey fii qisati salaati rasuuli lahi sala allahu alay slm binnaas wa huwa mariid qaalad waxay tihi fa jaa-a nabigu waa yimid xataa jalasa ilaa uu fadhiistay can yasaari abibakrin abibakar bidixdiis marka abubakara awal dadka tujinaayey oo salaada bilaabay nabigaa yimid bidixda abubakar u fadhiistay bidixda uu fadhiistay waxay tuseen nabigu inu imaam noqday hadduu mamuuma sawiya midigtu tegile sida noo imaan doonta bidixda lama fadhiisto haddaad aduu mamuumta marka lafdigaas wuxuu caddaynaa nabigiiyo imaam noqday taasuna masaladan hadda ka hadlaynay mar kale caddaynay oo waa maxe salaada dhexdeeda niyada la kala bedela oo waxaw nabigiiyo yimid isagu imaamu niyeysto markaasuu yimid salaad dhexdeedu ma aha laakiin abubakar oo awal imaam ahaa muxuu isku bedelay mamuum salaada dhexdeeda isku bedelay niyadu waxna kaa dhibime marka waa masaladaasuna masale muhiim ah waa masale muhiima waxay kaleto xadiidka uu noogu cad qof ma'muumiinta ka mid ah inuu ku tukan karo imaamka garabkiisa sida masjidkeennaan oo kale waa ka naga naga buuxsamo halkaasi qaar ku tukadaan ardada soomaadan arg waxa weeyaan imaamka waxa weya midigtiisa qof waa ku tukan kara hayla nabigu waxa weyan markuu bidix ka fadhiista abubakar halkuu ka jira midigtiisa sooma gadaal uma bixin marka hadday maslaxa keento ama daruura keento meeshaasu ku tukana lakin asalku waa safka in la galo asalku waa safka in halkaas iska raadsata maa ee halkaas markaad meel weyda iyo markay dan kale timaado iyo meeshaas waa in lagu tukan karo xadiisku noo cadayna fa kaana nabigu wuxuu ahaa yusallii mid tujinaa binaasi dadka lafdigaasuna muxuu tusaa inuu nabigu imaam noqday soo ma kuma cadda fa kaana nabiga ahaa yusallii mid tujinaa binaasi dadka jaalisan xaalu yahay mid fadhiya wa abubakrin wa kaana abubakrina wuxuu ahaa qaa'iman mid taagan marka halkaasna masalaa ka soo baxda oo waxay tahay in imaamkii fadhiyo ma'muumiintiina taagan yihiin masaladaas markaa waa masale aad ay iskugu khilaafaan fuqahada fuqahada waa masale ay aada iskugu khilaafaan xadiidkii xalay noogu dambeeyey darsigeennana waxaan ku soo qaadan xadiidka abu hurayra oo waxa weya lafdigii weliba abu daawuud waxaa ku jirtay waidaa sallaa qaaiman fasalluu qiyaaman waidaa sallaa qaacidan fasalluu qucuudan ajmaciina ayaan kusoo qaadana hadduu fadhi ku tukado idinkuna fadhi ku tukada xadiidkana wuxuu caddaynaa nabigu waa fadhiyey waxa weya ma'muumiintuna waa taagnaayeen sidaas darteeday aada iskugu khilaafeen aada iskugu khilaafeen aimada gobol ka mida waxay mareen bataatanba waxa weeyaan imaam hadduu fadhiyo gadaalkiisa salaadu ku ansixime mana laga daba tukanaayo ama fariis ama istaag mana laga daba tukanaayo waa qowlka imaamu maalik waxay daliishadeen xadiidka laa yamana axadukum bacdi jaalisan aniga qof iga dambeeya isagoo fadhiyuusan imaam dadka u noqon xadiidkaasa daliishadeen qof aniga iga dambeeya asagoo fadhiya yuusan imaam dadka u noqon daaruqudniya weli iyo bayhaqi waa daciif laakiinu sanadka waxa uga jira jaabir aljucfi oo daciifka oo shiiciga ah kaasaa ku jira marka kaas xugun lagama qaadan karo xagga dhig culimmada kaleeto waa lagu xidhan karaa yidhaahdeen imaamkoo fadhiya laakiin waa isku khilaafeen ma'muumiintii maxay samaynayaan ma'muumiinta iyaga ma fadhiisaan mise way istaagaya salaaddii waa ansaxaydaa laakiin see loola tukan taasay isku khilaafeen aimada gabal waxay yidhahdeen waa la istaaga waa qawlka xanafiyada waa qawlka shaaficiyada waa la istaaga ha yidhahdeen in la istaagayana waxaa loogu daliilha yidhaahdeen xadiidkan waa aakhiru xayaati nabiy sala allahu alay slam nabiga noloshiisa markii ugu dambeyd waaba xanuunkii uu ku dhintayb marka nabiguna waa fadhiyey ma'muumiintuna waa taagnaayeen xadiidkaasaa nasakay xadiidkii hore ilaa nabiga sala allahu calayh wasalam waxaa dhacday markaas ka hor isagoo inta daabadiisa ka dhacay lug ka murgucday oo guriga ku tukanaya rag u tageen markaasay salaaddii ku xirteen markaasay istaageen markaasaa nabigu u ishaaray sala allahu alay wasalam inay fadhiistaan marka ma fadhiisteen markuu salaaddii ka baxay yihi inamaa jucila alimaamu liyu'tama bihi faidaa rakaca farkacuu waidaa rafaca farfacuu waidaa sallaa jaalisan fasalluu juluusan saasuu ku yidhi marka waxay leeyihiin shaaficiyada iyo xanaabilada waxaan rabaa shaaficiyada iyo xanafiyada xadiidkaas hore ee abu hurayra waxaa nasakay xadiidkan dambe taariikhdiina waa haynay taariikhdiina waa haynay xadiis kaloo laftirkiisa waxa weyan caaisha warida hadda lafdigan aan akriyey kii abu hurayrana xalayna waxa weeyaan isna lafdigaas waa ku jira marka xadiidkan caaishana waa wariya abu hurayrana waa wariy marka xadiidkaas hore ee caaisha iyo abu hurayra ay wariyeen midkaan dambo caaisha ay wariday oo aakhiru xayaatiya nasakay taariikhdiina waa hayna waa kaas waa ka dambeeyey qowlkaas marka xoogaa qowl wajiha weeye qowlka labaad wuxuu leeyahay waa qowlka imaam axmed riwaayad laga wariyey wuxuu leeyahay haddii imaamku uu fariisto waxa weeyaan waa in ma'muumiintuna fariistaan waa in fadhi lagula tukay khalaas allah markuu yidhi haduu fariisto dhammaan waa in la fariisto ee fadhigaas lagula tukay qowlkaas mara qowl saddexaadaa jira qowlkaas saddexaad wuxuu leeyahy waa la kala qaada qowlkaas waxa weyan waa qowlka riwaayadda mashhuurka imaam axmed shaaficiyada gobol ka midana waa mareen qowlkaas wuxuu leeyahay labada xadiis waa la jamcinaa waxaa loo jamcinaa haddii imaamku marka hore salaada ku bilaabo isagoo fadhiya ma'muumiintuna waa inay fadhiistaan waana xadiidka hore miduu kaalaayay ilaa xadiidka hore nabigu salaada wuxuu xirta isagoo fadhiya salaaduba saasay ku bilaabatay sidaas darteeda wuu fariisiiyey xadiidkan dambena salaaddu istaagay ku bilaabato abuubakaroo taagana bilaabay salaada fadhigu gadaaluu ka soo diriyey istaagyaa lagu dhammaysta waxay leeyihiin marka labada xadiisba waa in lagu camal falo waxa weyn haddii imaamku marka hore isagoo taagan uu salaada uu xirto allahu akbar uu yidhaahdo waa lala istaaga haddii markaas xanuunta ku yimaado uu fariisto la fariisama istaaggaasa lagu dhamaysana waana xadiidkii ugu dambeeyey oo aakhiru xayaati siday aheed oo waxa weyn istaagga abubakara ku bilaabay leey fadhigu gadaalu ka yimi xadiidkii horeeto oo nabiga markuu lugta ka murkucday fadhiga uu ku tukadana nabigu fadhigu salaadaba ku xirto ku bilow salaadu fadhigii ku bilaabad taasoo kale hadday too marka koobaad ba imaamku fariisana waa la fariisana labada xadiidna waa lagu camal falaa waxayna qaacidadu tahay icmaalu daliilayni owla min ilqaa'i axadihima labada daliilba haddii lagu wada camal fali karo in labadooda lagu camal falaa ka habboon in mid la laaqi yeelo marka qowlkaas waxa weeyaan uy maray imaamu axmed iyo bacdu shaaficiya qowlkaas ayaa adhar ah aimo badanna ay rajaxaan oo mutaakhiriinta ka miduna markaa sidaas weeye fadhigana wa can abi hurayrata radia allahu canhu ana nabiya sala allahu calayhi wasalama qaala nabigu wuxuu yidhi idaa ama axadukum qofkiin hadduu imaam u noqdo annaasa dadka falyukhafif ha fududeeyo fa ina fiihim dhexdooda waxaa ku sugan assaqiira qof yar oon taagnaa karin walkabiiri qof weyn oo duqa oon taagnaa karin wadaciifa mid tabar yaroo caataya oon taagnaa karin wadalxaajati mid dan leh oo raba inta dadka la tukada inuu iska tago fa idaa sallaa markuu tukanaa qofku waxdaw keligiis xaaluu yahay falyusalli ha u tukado kayfa sha siduu rabo ama ha dheeraysto ama ha gaabsado muttafaqun calayh diidkan abu hurayra radia allahu tacaala canhu nabigeena suban sala allahu alay slm wuxuu yidhi idaa ama axadukum qofkiin markuu imaam u noqdo annaasa dadka falyuqafif ha fududeeyo marka waa amar nabiga waana qaacido qofkii dadka imaam u noqdaa waa inuu salaada dadka u fududeeyo waa inuu dadka u fududeeyo culammadu way isku khilaafeen ma waajiba inuu fududeeya mase waa sunno shaaficiyada iyo aimo badan oo kale waa sunna yidhaahdeen hadduu rabo waa dheeray karaa sunnadaas waa khilaafi karaa macnaha sunada waajib kama tegin macnaheedu aimada galana waxay mareen waa amar amarkuna wujuubu keena waana sida ibnulxasmi uu maray waa waajib inuu fududeeya ciladiina nabigu waa daba dhigay taasuna waxay ka mid tahay wanaagga diinta islaamka inay xukunka marka la sheego cilada la daba dhigo fa ina fiihim dadka waxaa ku jira asaqiira qof yar oon taagnaa karin walkabiira qof weyn oo duq ah oo tabar aan lahayn oon taagnaa karin wadaciifa mid tabar yar oo waxa weeyaan xagga caatay weeye aan taagnaa karin wadalxaajati mid dan leh oo raba inta dadka la tukado inuu dantiisa qabsado adduunyo fa idaa sallaa waxdahu qofku markuu keligiis tukanaa falyusalli kayfa shaaa muttafaqun calayh ka xadiiska waxaa laga qaadanaya in imaamku dadka salaada u fududeeyo inuu salaad ibn cabdilbari wuxuu yidhi wax khilaafa culammada dhexdooda oga inay sunno tahay in salaada la fududeeyo qofkii dad tujinaya uu waxa weeyaan dadka salaada u fududeeyo wax khilaafa haba yaraatee ma laha qofkii dad imaam u noqdaa waa inuu ufududeeyo laakiin shardi waxaa ah inuu la yimaado salaadii wixii gudaayey oo arkaantii uusan kala dhimin waajibaadkii uusan kala dhimin sunnooyinkii uu la yimaado dhammaan oo uusan ka tegin sunankii waa inuusan rugni ka tegin waajib ka tegin sunno ka tegin fududaynta macnaheedu ma ahan inaad ka tagto salaaddii qayb ka mida waa inaad adoon la imaanayo waxa weeyaan haddana aad waxa weeyaan fududaydo adoon la imaanayo waa inaad fududaydo waana sidii nabigu u ahaa anas ibnu maalik xadiidka waxa bukhaari muslim markuu tilmaamaya salaada nabiga maa sallaytu wara'a imaamin qad akhafa salaatan walaa atama salaatan min min annabiyi sala allahu alay slam weligay lama tukan yuu yihi qof ka salaad ku dhammaystirnaan badan kana salaad fudul nabi maxamed sala allahu alay wasalam marka waxaa lagaa rabaa markaas aad fududaynayd inaadan arkaantii ka tegin waajibaadkii sunankii kulli aadan ka tegin taas ayaa la rabaa laakiin fududaynta maxaa miisaan u ah daabit maxaa u ah maxaa daabit u ah wax daabida oo fududayntu ay leedahay ma jirto oo xad ah oo waxa weeyaan luqadana xad kuma leh oo luqada fududayn haddii la ihahda waa intaas lama dhihi karo curfigana xad kuma leh dadkuna isma laha dadkuna isma leh a'imaduna isma leh imaam waxaa jira hadduu akriyo hal safxo waxa weeyaan aad salaad u dheeraanay iyo imaam laba safxo hadduu akriyo salaadu gaabanay hayla islaama carab isku carab maaha imaamyaalka xataa qirada ay akriyayaan aan isla ekaynayn hadday qadar isla eg akriyaan ma'muumiintiina isla mid ma ahan oo waxa weeyaan qaara haddii lagu tujiyo waxa weeyaan safxo barkeed dhibsana qaarna haddii safxa lagu tujiyo waa ku yarta marka miisaan go-anu ma jiro miisaan go-an ma jiro shaaficiyada oo kaleeto waxay yidhaahdaan waxaa la rabaa tasbiixyaalka oo kale subxaana rabbiya alaclaa inuusan saddex ka badin saasaa la rabaa subxaana rabbiya alaclaa subxaana rabbiya alaclaa subxana rabbi waa inuusan ka badin rukuucdii oo kale subxaana rabbiya alcaiim subxaana rabbiya alcaiim saddex waa inuusan ka badin imaam bar hadduu yahay waa kaas aynan fududaynta aimo kaleeto taas way naqdiyeen sidaa shaykhulislaam ibnu taymiya raximah llahu tacala wax daliila sunnada loogama keeni karu yiri sunnada mustafiidadaho nabiga ka suganna waxay tuseen nabigu aqlabu salaatii inuu tasbiixsan jiray saddex ka badan ay tuseen saddex ka badan inuu tasbiixsan jiray aqlabka salaadiisao dhan ayay tuseen calaa kulli xaal qowlka sawaabkaa wuxuu yahay sidaan waxay tahay daabid waxaa u ah in salaadii nabiga iyo xaaladihiisii oo kale uu qofku fiiriyo waa inuu yaqaana ilaa salaadii nabiga waa lasoo naqliyey duhurka wuxuu ku tukan jiray casirka wuxuu ku tukan jiray maqribka wuxuu ku tukan jiray cishaha wuxuu ku tukan jiray waa inuu sidaas ka dhigo salaada taasaa miisaanka saxdaa noqon karta miisaan kale ma jiro miisaan kale ma jiro waa inuu sidaas mideeda kaleeto mararka gabal xaaladahana waa inuu ilaaliya oo marmar iyadoo salaada lagu jiraa nabiga sala allahu alay slam arrin soo diri jirta markaasuu salaada fududay jira isagoo raba inuu dheereeyo mar wuxuu maqlay isagoo salaaddii dadku tijina carruur booye nabigu salaaddii waa soo dedeji waa fududey maxaa dhacay waxaan isuu yidhi carruurka booye hooyadiisaa kula tukanay saasaan isuu yidhi marfiirisu dadka ugu naxariisan marka waxaa la rabaa inuu ma'muumiintaas ilaaliyo xaaladooda mar oo xaaladaa jirta uu ka fududeeyo mar xoogaa uu dheereeyo qadar oo intii nabigu dheerayntiisii oo kaleeta sala allahu calay wasalam sidaasaa miisaana miisaan kaleeto la dhihi karo halkaas lama dhaafsii karo ma jirto weeye ma jirto waxaa kaloo xadiisku daliil u yahay qofka keligiis tukana intuu rabo inuu dheeraysa karo salaadiisa haddaan waktiga un ka tegin waa inaad waktiga un kaa tegin saad kirada u wado inta kale khiyaaraad leedahay wa can camar bni salamata qaal qaala abi aabbahay wuxuu yidhi ji'tukum waan iniin imid min cindi nabiyi nabiga agtiisaan idinkaga imid sala allahu calay wasalam xaqan xaq xaaluu yahay qaala qaala nabigu wuxuu yidhi faidaa xadarat isalaatu salaadu markay soo xaadirto wakhtigeedu galo falyu'adin axadukum mid idinka mid aha idinin aadaano waliya'ummakum imaamna ha inin noqdo akarukum qur-aan qofka idinkugu qur-aan badan qaala wuxuu yidhi qaalad ayaa dhahaa camar ibnu salima qaala camar ibnu salima wuxuu yidhi fa nadaruu dadkii waa fiiriyeen falam yakun axadun qof ma noqon akara qur'aanan mid iga qur-aan badan qof iga qur-aan badan waa la waayey minii aniga faqadamuunii anay hormariyeen imisuu jiray markaas walxaal ana aniga ibnu sittin lix jir aan ahay ow sabcin toddoba jir aan ahay ibnu sitti siniina ow sabci siniina rawahu bukhaariya weli abu daawud wanasaa'i xadiidkan waxaa wariyey raawiga wariyey waa camar ibnu salima camar ibnu salima kunyadiisa abulyaziid ama abulburayd a la yidhahda abuburayd camar ibnu salima ibnu qays aljarmi waktigii nabiga waa joogay imaamuga ahaa jiriba waktigii nabiga wuu joogay muslimna wuu ahaa imaamuna salaadaba ka ahaa jiro tolkiis isagaa tuji jira isagoo saqiira qur-aankana tolkiis isagaa ugu oqooga isagaa ugu oqoo-oga aabihiis waa saxaabi oo nabigu u tegay wafdi ahaan ugu tegay laakiin asaga saaxaabinimadiisu ma sugna waa la isku haystaa maxaa l saxaabi maxaa la idhahdaa man laqiyo nebiya maaha waktiga nabiga inaad muslim aheed oo joogi jirta kaliya waa inaad nabiga la kulanto marka waxa weya aabihiis inta wafdi ahaan u baxuu nabiga u tegay sala allahu alay waslam sida xadiiskaba noogu jirta laakiin asagu nabiga ma u tegey mase uma tegin khilaafaa ku jira culamada gabal a yihahdeen maruu wafdiga raacay hadduu haddee taasu sugnaato saxaabinimadiisaa sugnaana dii kaleetana mukhadram wey waa taabici mukhadrammaa la yidhahdaa qofkii waktigii nabiga muslim ahaa lakiin nabigii aan arag taabiciyaalku ka midi taabiciyaalku ka midi ilaa nabiga ma uusan arag ilaa nabiga ma uusan arag marka culamada gobol ay yidhaahdeen waxa weya wafdigu ma raacayo wuu soo arkay nabiga sala la ala sl haday taas sugnaato marka waa saxaabi marka xadiidka markii uu yimid camar ibnu salima aabihii salima markuu yimid wuxuu yidhi ji'tukum waan inin imid min cindi nabiyaan idinkaga imid sala allahu alay waslam xaqan xaalu yahay qaala nabigu wuxuu soo yidhi faidaa xadarati salaatu salaadu markay soo xaadirto waktigeedu galo falyu'adin axadukum qofkiina ha inin adimo qof idinka midu aad ha adimo salaada ma banaana in la adimo iyadoon waktigeedu gelin sida hadda ceelasha looga adimo kale salaada subax iyo duurka iyo ma banaana salaada subax hadda ceelasha waxaa laga adima iyadoon gelin agarka masaajida masaajid yar maahane adinkaasuna ma ansaxayo wax kama jiraan salaada la tukadaana ma ansaxaydo allaahu akbar haddaad tidhaahdo iyadoon waktigu gelin ee salaada intaad ku jirto waktigu galo ma aadan tukan biitifaaq alculamaa xataa laba culamaa weliga iskuma khilaafan allaahu akbar markaad leeda haddaan waktigu gelin salaadaada waa baai waa baail marka waxa weya qof walba salaadiisa ha u naxo waa shayga ugu horeeyo ilahay marka la hortaga la xisaabi doono shayga ugu horeeya salaada waxa weeyaan adinka salaada subaxadda dhaca agarkiis waa ka horeeya waqtiga muadin dadka tusi karaa ma jiro wax uu dadka ugu yeehay waqtiga uu yidhi waa galay muadiniinta adinaa ma tusi karaan dadka ma tusi karaan qaar badanaa la sheego raadinaya markay adimeen kadib ta la yidhi aawa uu leeyahay bal halkaas ka fiiri bal xagga ka fiiri waana maalin ee ogow hadda salaada subax ma habeenaa la tukada mise maalin waa maalin ayadoo shaqa kuma le habeen maalin wey ilaa qofka markuu salaada tukana waa wati aan cunto qof kasto marka cuni karin soo maa maalin wey waa waktigii la soomi jiray salaad subax marka maalin lalayahay ka war oo la raadina ma maalinaa la waayaa uusan dhalani maalin lama waayo marka salaada waktigeedu markuu galo waa in la adimo duhurkana waa kadaalika sidoo kale isagoon gelin a laga adima meeshan marka ilahay in looga cabsado wey qofkuna hadduu arko masaajidkan inuu salaada ku jiro salaadin aysan galin waa inuusan la tukan haddaad la tukato waa cayaar salaadaas waa baabka salaadaada masaajidka la raadso haddaad masaajid wada gurigaaga isaga tuko maxaa yeelay salaada gurigaad ku tukato ayadoo waa ansixi haddii cudurdaar adeer laakiin salaada waktiga ka horayda sinaba ku ansiximin marka nabigu wuxuu yidhi faidaa xadarat salaatu salaadu markay soo xaadirto waktigeedu galo falyuadin axadukum qofkiina haydin adimo waliyaumakum imaamna haynin noqdo agarukum qofka inuu kugu badan qur'aana qofka inuu kugu quraan badanna waxa weeyaan haynin noqdo imaamka marka xadiidkan wuxuu fasiray xadiid soo socda agarukum qur'aanan qofka inuu kugu qur'aan badan wuxuu fasiraya xadiidka waxa weeyaan noo imaan doona yaumu lqawma aqra'uhum likitaab illah dadka waxaa imaam u noqonaa qofka ugu aqri o kitaabka alle xadiidkaas laba macnay culimmadu ku fasiraan qofka kitaabka ugu aqrio maxaa loola jeedaa culimmada gobol waxay yidhahdaan waxaa loola jeedaa akaruhum qur'aana qofka ugu qur-aan badan oo hadduu kanu yaqaan soddon juz kanuna labaatan yaqaan kan soddonkaha iska leh imaamnimada imaamnimada isaga iska leh saasay ku fasireen qaarna waxay ku fasireen aqra'um likitaabi waxaa looga jeeda axsanuhum qiraa'a qofka ugu codka fiican oo qur-aanka qiradiisa aad u sugayo labadaas qowl weeye xadiiskaana kala jaray marka oo fasiray maxaa yeele kan asaga waaba nasgariyey nabigiiyaaba yidhi qofka ugu qur-aanka badan khalaas marka waa dhammaatay marka labada qof qofka qur-aanka tirada badan yaqaan kaasaa imaam noqona kii toban yaqaan iyo kii labaatan yaqaan ka labaatanka yaqaan imaam noqona xisib hadduu dheeraya xisibka kan dheera imaam noqona sidaas nabi maxamed sala allahu calay wasalam qofka qur-aanka badan inuu imaam noqdo aan nabi maxamed amr qaala wuxuu yidhi qaalaba waxaa iskale camar ibnu salima camar ibnu salima wuxuu yidhi fa nadaruu waa fiiriyeen dadkii waa la isfiiriyey qur-aanka sida loo yaqaan falam yakun axadun qof ma noqon agtara mid iga badan qur'aanan qur'aan minii aniga qof iga qur-aan badan waa la waayey faqadamuunii anay hormariyeen sababta keentay maxay tahay isagu nabigii uma tegin sala allahu calay wasalam laakiin waxa weeye waana ka qur-aan badan yaha dadkii kale kuwii nabiga u tegay xataa qur-aanka isaga ka maxay tahay sababtu waxa weya riwaayadaha gobol xadiidkay ku caddahay wuxuu yidhi wafdiyaalka nabiga ka yimaada aan waddada u istaagi jirin markaad ka timaad nabigii xaa qur-aanoo soo degay intaas markaasaan ka bara jir oo ka xifdi jirin toddoba jir weey ogo wax saas cilmiga ugu dadaala ya maahan inta hooyo ul iyo ku dhifatay iyo aaba dugsi uma diri asagaa tega wafdi kasta oo waxa weeyaan nabiga sala allahu alay wasl xaggiisa ka yimid ayuu weydii jiray markaasu waxa weeyaan qur-aanka ka bara jir sidaasuu noqday ninka ugu qur-aan badan sidaas daraaddeed ayaa waxa weya imaam looga dhig marka imisuu jiray wuxuu yidhi wa ana ibnu sitti siniina oo sabci siniina lix jir ama toddoba jira markaas ah rawahu lbukhaariy wa abu daawuud wanasaa'i muxuu tusaa marka xadiidkaas wuxuu daliil cad u yahay in caruurka saqiirka ah ee aan qaan gaarin hadduu ehel salaad u yahay oo ehel waa maxay qur-aankii waa yaqaan cilmigii waa yaqaan salaada waa mumayis asagu inuu imaam noqon karo oo salaada faradkaa tuji karo farad hadduu tuji karana sunna inuu tuji kara waa min baab ilawla caruurka saqiirka ah mar haddii laga helo waxa weeyaan shuruuddii laga rabay imaamka oo cilmiyuu leeyahay salaadii cilmigeedu waa yaqaan waa mumayis qof wax kala soocaya weeye hadduu sidaas laga helo imaamuu noqon karaa odayaalkuu tuji karaa waajibka salaaduu imaam ka noqon karaa hadduu waajib ka noqon karana sunnada inuu ka noqon karaa waa min baab ilawlaa waana qowlka shaaficiyada iyo riwaayad imaamu axmed qowl kaloo jumhuurtu ay mareen waxa weya xanafiyada maalikiyada xanaabilada ibnulxasmi ma noqon karo imaamd caruur saqiir ma noqon karo laakiin haddee waxa weya masale nasli wey mar haddee masaladu nasleeda khilaafka waxba qiimo ma leh ayagu wax daliila ma keenin kaliya waxay keeneen cilo waxay wax ku tacliiliyeen daliil caama maahane manaa daliil khaasa ma keenin daliil caama maahane daliil khaasa ma keenin oo waxay yidhaahdeen maxay nin daliil hadii la yidhi xadiidkii inamaa jucila alimaamu liyu'tama bi falaa taxtalifu imaamka yaa la khilaafin waa daliil caami moogta waxay yidhahdeen imaamka yaa la khilaafina nabigu yidhi caruurkan saqiirkaa salaadiisu waa sunna isagu markuu allahu akbar iyo salaada xirto sunna u xihan annagiina faradaan noo xihan marka khilaaf weynaa ku jira yidhahd meesha laakiin xataa masalada laftirkeeda daliilkeeda soo marray soo ma mucaadaa tuji jira isagoo sunno tujaa dadka kalena ay farad tujkanaya taasuna daliil kaloo gaarahayba leedahay taas daliil kaloo gaarahay leedahay idan marka qowlka raajixa waa qowlkan shaaficiyada waxa weeyaan nas ayay xadiiskuna ku yahay waana ku cadi weliba wuxuu yidhi lix san ama toddobaan jira yuu yidhi marka maro go-aan duubsan jira yuu yidhi markaan dadka tujina ilaa dharkan iska waasica tirada badan lama haysan markaasaa wuxuu yidhi markaan sujuudo aan dabadaydu fayd mi jirto ay arki jireen dadku marka islaan oo dadka ka mid ah waay tiriyey waxay tiri uu yidhi islaan oo qaraabada ka mid ah alaa taquduuna cannaa ista qaari'ikum war maa naga dabooshaan qaarigiinna dabadiisa ay tiri markaasaa qamiis la iisoo gaday ha war naga qarsada naga daboosha ninka imaamka inin aho qaarigiinna dabadiisa ay tiri qamiisaa la iisoo gaday famaa farixtu bishayin farxii bidaalika weligay uma farxino qamiiskaasaan ugu farxay a wax uguma farxinayo qamiis yaa heli kara waqtiga a weligay qamiiskaas u saan ugu farxay uma farxinayo marka caruurta inay imaam noqon karaan laakiin shuruuddaasay leedahay shuruuddaas ayay leedahay laakiin mas'ale muhiima ayaa jirta mas'ale muhiim ah ayaa jirta laakiin xadiidka soo socdaan insha allahu ku baraaruji doona masaladaasuna waxay tahay qur-aanka qofka yaqaan oo laleeyahy imaamka ha noqdo waa inuu yahay qof qur-aanka macnihiisa yaqaan laakiin hadduu lafdigii keli yaqaani cilmi kalena uusan aqoonin waxa weeyaan biitifaaqi culamaa imaam lagama dhigaayo maxaa imaam laga dhiga hadde dadkii ku tujinaaba imaam laga dhigi maa maxaa yeelay dadkii wax uu ku tujiyo ma yaqaan qur-aankii macnihiisii mar hadduusan aqoon taasuna waa masale muhiim can abi mascuudin abi mascuud cuqbat bni camrin waxaa laga wariya radi allahu canhu qaal qaala rasuululahi rasuulka alla yidhi sala allahu calayh wasalam yaumu lqowma dadka waxaa imaam u noqonaa aqra'uhum qofka ugu aqrinta badan likitaabillahi kitaabka alle marka aqra'uhum likitaabillahi yaa noo fasira xadiidkii horeeto camr ibnu salima kaasaa noo fasira maxaa yaele waxaan idhi aqra'uhum culimmadu laba qowlay ku fasiraan aqra'uhum in loola jeedo akaruhum xifdan iyo in loola jeedo axsanuhum qiraaca marka labadaas lafdiga horeeta hadda xadiis iska leh marka waa qur-aanka midka inta ugu badan xifdisan wey yaumu lqowma qoomka imaam waxaa u noqona aqrahum qofka ugu akrinta badan likitaab illah fain kaanuu hadday ahaadaan fi lqiraa'ati qiraaa qiraa'ada sawaaca mideeda kaleet sidaan hadda soo baraarujinay qofka qur-aanka ugu oqoo-og ah imaam noqonaa shardi waxaa ah sidaan sheegnay inuu yaqaano waxa weeyaan salaada axkaamteeda waxyaalaha salaada laga maarmaanka u axkaamta waa inuu yaqaano qofkaas imaam markuu noqona xaafid ibnu xajar fatxulbaariga wuxuu ku yidhi juska labaad boqol toddobaatan iyo kow safxada ah wuxuu yidhi walaa yakfaa waxaan qarsoonayn anna maxalla taqdiimil aqra'i qofka qur-aanka akrida og marka la hormarinaa marka la hormarinaa inamaa huwa xayu yakuunu caarifan bimaa yatacayanu macrifatu min axwaali salaa waa markuu yaqaano waxa ay waajibka tahay oo ah salaada axwaasheeda in laga barto fa amaa idaa kaana jaahilan qofkii qur-aanka ugu oqoogaya hadduu jaahil yahay bidaalika oo axkaamtii salaada uu ka jaahil yahay falaa yuqadamu la hormari maa itifaaqan culimmada dhamaana isla ogol culimmada dhan a isla ogol qur-aankiisu cajiib oo akrina axkaamtii salaadana ma yaqaan kan axkaamta salaada yaqaanaa la hormarina ee faatixada kaliya saxii kara kaasaa ka xaqi maxaa yeelay waxa weeyaan wuxuu yidhi xaafid ibnu xajar wasababu fiihi ahna ana ahla dalika alcasri waqtigaas nabigu sidaas dhehayay dadkii joogay kaanuu yacrifuuna macaaniya alqur'aan waxay ahaayeen dad yaqaana macaanida qur-aanka wuxuu yidhi likownihim ahla lisaan waxay ahaayeen dadkii luqadii qur-aanku kusoo degay ku hadlayey fal aqra'u minhum balil qaari'u kaana afqaha fi diin qofka qur-aanka yaqaan wuxuu ahaa mid fiqiga ka oqo-og min kaiirin min alfuqahaa in badan oo fuqahada ka mida aladiina jaa-u bacdi fuqaha tiro badan oo ka dambeeyey waxaa ka cilmi badnaa ninka qur-aanka yaqaano saxaabiga waa kaas warka sawaabka soo ma jeedaan ma ahan saxaabada inaysan fuqaha ahayn ayaga dadka fiqiga ugu oqo-oga sababtuna waxay tahay waxaan arrintaas oo aad kuugu sii caddaynaa waxa weeyaan aarkii aharkii uu wariyey imaamu ibnu abi shayba oo cabdullahi mascuud uu yidhi kunnaa laa natajaawasu cashra aayaatin waxa weeyaan annaga kama gudbi jirin cafwan aharkaas ibnu abi shayb mahane waxa wey tafsiirka ibnibnu jariirka ayaa wariyey ibnu jariir wuxuu yidhi kunaa laa natajaawasu cashra aayaatin xataa nacrifa amraha wa nahya wa axkaamaha cabdullahi mascuud wuxuu yidhi toban aayadood markaan qaadanno kama gudbi jirin ilaa aan garanno baranno tobankaas aayadood waxay amrayaan waxa ay diidayaan axkaamta ku jirta kadibaan marka aayadaha kala qaadan jira marka qofka qur-aanka ugu qooga qofka ugu fiqiga badan waa qofka ugu fiqiga badan weeye sidaa kasoo kale cabdullahi ibn mascuud waxaa ka sugan inuu yidhi man araada alcilma falyaqra' ilqur'aan war qofkii cilmi doonaayo qur-aanka baro cilmi qur-aanka laga helaa qur-aanka baro fa ina fiihi cilma alawaliina waalaakhiriina qur-aanka waxaa ku jira ummadihii hore cilmigooda iyo ummadihii dambe cilmigooda halkaasuu ku jira welidaa saas daraaddeeda waxaa sheekh maxamed salix cuthaymiin ku celceliyaa uu yidhahdaa qofka daalibka cilmiga qur-aanka looga bilaaba hadduu rabo cilmi inuu barto sax marka qofka qur-aanka ogoog marka la hormarinaa waa markuu axkaamta salaada yaqaan u yidhi itifaaqan uu yidhi weliba xaafidku sidaas weeye fain kaanuu hadday dadka meesha joogaa ahaadaan fil qiraa'ati qiraa'ada dhexdeeda sawaan kuwa ku sinsiman hadday qur-aanka isla eg yihiin kanuna waa wada xifdisan yihin kanuna waa wada xifdisan yihin ama kanuna shan jus u yaqaan kanuna shan jus maxaa la samayna yaa la hormarina hebelow iska gal maaha hebelow iska gal maaha fa aclamahum bisunna axaadiista nabiga qofka ugu oqoog hayla waa cilmigii labaad soomaa waa waxyeynki qofka sunada nabiga ugu oqoog kaasaa la hormarina ila isagaa ugu cilmi badan inta kale mar hadda qur-aanka ay iskula mid yihiin axaadiistii ka qoogi cilmi dheeraadu dheeriya marka marka mar walba macnuu meeshu dhaca fiiri imaamnimada waxaa loo hormarina qofka cilmiga badan fiiri waaya fain kaanuu fi sunati sawaa hadday sunnada ku sinsinaadaan waxa weyn axaadiistan isku qadari ka yaqaan kanuna kun xadiis yaqaan kanuna kunu yaqaan qur-aankiina isku qadari ka yaqaan maxaa la samayna fa aqdamuhum hijratan qofka hijrada ku horreeya la hormarina waktigii nabiga qofki xagga nabiga u hijrooday a kadibna qofkii beled gaale ka soo hijrooday labadooda kii soo hormaraya la hormarin kii beledka gaalada ka hor yimid day laba muhaajir yihiin laba muhaajir haday yihiin fain kaanuu fi lhijrati sawa hadday wada socdeen hijrada qur-aanka isku qadari ka yaqaaniin axaadiista isku qadari ka yaqaaniin hijradana isku maalinay soo galeen maxaa la samaynaa fa aqdamuhum silman islaamnimada yaa ku horeey yaa soo hor islaama laleey yaa soo hor islaamay saasaa la weydiina riwaayadaha gabalna waxa wey wa fi riwaayat waxaa ku sugan sinan yaa daweyn fiiri da'da islaamka waa qiimayna ninkii daweyn mogta asagaa ka hor islaam ahaayo oo hadda adiga waxa weyn odaga tobanka sane kaa weyn adoon jirin inuu alla caabudi jiraa muuqata soo ma ee muslimka ahaa adoon jirin inuu alla caabudi jira islaamku waa ku qadarina fiiri islaamku waa ku qadarina maadaama uu ka weyn hortiis alla caabudi jiray kaasaa imaam noqona halkaasu xadiiska ku joojiy waxyaala badan ay kusii daraan fuqahadu fuqahadu waxay badan iskaga daraan ilaa ay marka dambe yidhaahdaan waxa weyn labadooda ninka islaam qurxoona had imaam noqon haddii marka dambe laakiin kaas axaadiista kuma anaan arag annaga mideeda kale see loo tartansiina yaa banaynaa sharcigaa baneeyey in labadan gabdhood la tartansiiyo quruxdooda taasaaba baadil kale ah marka axaadiistu intay noo sheegta waa in sidaa walaa yaumana arajulu arajula fii suldaanihi walaa yaumana yuusan imaam u noqon uu yidhi nabigu alrajulu qofku alrajula qofka kale fii suldaanihi meesha uu mas-uulka ka yahay nabiga sala allahu alay slm wuxuu leeyahay qofku qofka meeshuu mas-uulka ka yahay imaam uga noqon karo oo waxa weeyaan maalan imaamkii muslimiinta jooga imaamkii madaxweynihiyaa jooga mid kale wadaadka soo boorda ma tuji karo duusan saga u idmin dadka o dhan asaga uga xaqo hadda ka horeba kuwa soomaaliya ku dhacday mid oo iska madaxweyneha xoogaaba xataa aan aqoon badan lahayn ayay waxa weyn kuwa wadaadaahu aadeen markaasaa salaadii la gaaray markaasaa mid hore u booda wuxuu yidhi duub culumana waa leedahay caamisanida hu yidhi anaaba meesha joogaysaa ii tuje kaasoo gu kaa ayaan dar markii dhamaan shiika ahaa inuu waxa wey ninkaas shiful caamiga u ka aqoon roonaado waan ayaan daray ka mid ta waxa weeyaan imaamnimada waxaa iskale ninka meesha suldadeeda iskale hadduu uu joogo imaamkii weynaa ama uu joogo waali asagii uu naaib ka ah ayagaa iskale qof walba ayagaa ka xaqnimo badan qof walba ayagaa uga xaqnimo badan imaamnimada qof kula miduhu mana jireen mar hadday ayagu joogaan qofkay idmaan unbaa noqon kara imaam markaas noqon kara nabigu wuxuu yihi sal allahu calayh wasalam walaa yaumana rajulu arajula fii suldaanihi suldadaas marka suldo caamahay noqon kartaa sidaas aan sheegnay sida imaamkii muslimiinta iyo waaligii iyo waxay kaloo noqon kartaa suldo khaas oo waa maxay imaamka raatibka ah ee masaajidka jooga waxa weeyaan haddii nin qur-aanka ka oqoogu joogo la dhihi maayo kanaa ka oqooga ha lahormara isagaa meesha suldo ku haysta isagaasaa laga daba tukana khalaas ma habeen walba la raadimaya oog mar haddii marka horeeto oo imaamka la samaysanaha sidaas sida fiir hadda xadiidka camr ibnu salim aan soo marnay su-aalkii may imaamkii koowaad marka la samaynaya ayaa lasfiiri markaas horaa la xola kadib imaamkan raatibka asaga xaq u leh kadib la raaraadima dad kale marka waxaa la mid a guriga waa masale mar kale sana dhacda guriga haddaad tagto ninka saaxiibulbeytka xaq u leh inu dadka tujiyo haddaan markaas imaamkii muslimiintu joogin iyo waaligii labadaas haddaysan joogin imaamkii muslimiinta haduu jooga asaga xaq u leh xataa guriga qofka la kulli waxdan isaga xukumeen macal guriga isagaa xukuma wakadalika alwaali waaliguna waa lamid guddoomiyaha gobolka waa lamid isaga meesha xukuma laakiin dadka kale hadday yimaadaan qofka gurigiisa imaam uguma noqon karti hadduu isaga kuu fasixin isagaa ku tujina qofka gurigiisa isagaa iskale imaam uguma noqon karti maxaa yele wilaaye khaasuu ku haysta walaa yaqcud yuusan fadhiisanin qofku fii beyti qofka gurigiisa calaa takrimatihi makaanu karaamayntiisa meesha loogu talagalay in lagu karaameeyo yuusan waxa weeyaan fadhiisanin calaa takrimatihi waxa weya waxaa loola jeedaa firaashka u goonida ah sariirtiisa meesha oo ninkan guriga iskale goonida uu leeyahay markaa timaada salka iskaga mudan hadduusan asagu kuu fasixin ma fadhiisan karti meeshaas kole waa la iska ilaaliya marka calaa takrimati karaamayntiisa yuusan fadhiisan ilaa biidni inuu asaga u fasaxo maahane duu isaga kuu fasaxo waa fadhiisane rawaahu muslim ayaa xadiidka wariyey walibni maaja waxaa usugnaaday min xadiidi jaabir walaa taumana imraatun islaan yay imaam u noqon rajula nin islaam rajul imaam uma noqon karto waana sidaas oo waxa weya sida jamaahiiru ahlicilmi ku tageen xadiis dambena waa uga hadli doonaa insha allahu walaa acraabiyun reer baadiyana yuusan imaam u noqon muhaajira qof muhaajir oo reer magaala ilaa reer dadka acraabiyiintaa xoogaa fiqiga aad uga fog yihin alacraabu ashaddu kufran wa nifaaqda ilaa ilaahi marka badanaaba fiqiga diinka aad uga fogyihin marka reer baadiya yuusan muhaajir u noqon di laakiin muhaajirku caami yahay reer baadiyahana uu fiqi leeyahay waa noqon kara xadiisku maxa waa daciif arki doona walaa faajirun mid faajirana mu'mina yuusan u noqonin qof faajiru yuusan mu'min imaam u noqon faajirka haddii gaal loola jeedo waa saxde maba ansaxaydo salaadiisa laakiin qofka muslimka ah ee faasiqa ah qofka muslimka ah ee faasiqa ah salaadiisu waa ansaxaydaa saxaabadaana ka daba tukan jireen faajir ka weyn oo muslim sheegtaa ma jiro xajaaj ibnu yuusuf oo boqol iyo labaatan kun oo muslimiina dilay fiiri boqol iyo labaatan kun maahan kunay ogow toban kunna maahan soo ma jeedi haddana waa ka daba tukan jireen saxaabadu waa ka daba tu cabdullahi ibni cumar oo sunnada si ugu dadaalo la yaqaan aba ka daba tukan jiray cabdullahi ibni mascuud laftirkiisa mid kalu ka daba tukan jiro ka daran inta salaada subax yimid uu afar raca tujiyey afar raco salaadii subax qamru ka soo dhergay markaas inta soo jeestay yidhi ma sii wadaan ma sii wadaan waa wax qamre ka dhergay markaasuu yidhi cabdullahi mascuudaa la tukana markaasuu yidhi saaka o dhan w siyaado waa waa wad waa kula wadayna daad waday saaka o dhan anaga siyaado ka suulnayo maxay ahayd waxaad wad ma garat islaamku intaas khilaafku ilaalina fiiriya bilah caleyk waxaas waxa looga daba tukanaa waxa weeyaan khilaafa la ilaalina ilaa haddii lala tukan diida waa lasdila isaga imaam maxaa la iga goostu leey khilaafa islaamka waxaas dhan ilaalina waktiga kuwa ku cayaaraya xataa nabigu sidaasuu ku yidhi sala la alay kuwa waktiga ku cayaara oo salaada waktigeeda dilaya wuxuu inta guriga kusoo tukataan imaadee la tukada waxaas dhan waxaa la ilaalina khilaaf khilaafka la ilaalina calaa kulli hal xadiidkan waa daciifkanu kan marka xukun laga qaadan mayo masaladana waa xoogaa sharaxna waisnaaduhu waa waahin wey sanadkiisu waa daciif aad u daran wey sanadkiisu waa waahin macnaha waa xadiis dacfigiisu aad u daran yahay dacfigiisu waa daran yahay sababka oo dacfiga xadiidka waxa weya waxaa sanadka uga jira cabdullaahi ibnu moxamed alcadawi waa matruuk lxadiid sida uu wakiic yidhi yadacu lxadiid uba yidhi wakiic axaadiistuu dejiya ibnu xibaan wuxuu yihi munkarulxadiid jiddan calaa kulli xaal ninkaasaa ku jira marka xadiis sugan ma ahan iyo xadiis xukun laga qaadan karo mina wallahu subxaanahu wa tacaala aclam sala allahu wslam wbaaraka calaa nabiyina mxamed